imaamka waxaa loo sunaabeeyaa buu yihi sheekhu haddii uu idaa wallaa qaadiyan qaadi marka uu xil u dhiibo ee uu qaadinimo u magacaabo an yadana fi listiklaaf inuu u fasaxo dee inuu cid kale sii samaysan karo u khaliif ka dhigan karo si ay arrinka ugu fudaado dee doodaha kale saarkooduna ay u degdegaan midda labaad markii weliba shaqadii iyo dadkii xukunka doonayay ay badan yihiin dee inuu idhaha heblow adugu kaa iisoo xukun adugu ka hebelow kan kale iisoo kala saar oo uu cid arrimaa kiisaska u kala saaro waa inuu oggolaadaa fa innahaa hadduu ka nahiyo uu yidhaahdo adigun baana rigaa kugu ogahay dadkani maanta waa wada xun yihinoo waxba laga malayn maayo lam yastaxlif markaa khaliif iyo cid kale samaysan maayo dee wixii u suurto gala ayuun baanu wax ka qabanayaa mooda saarna markaa inuu isagu wax walba dhameeyo wuxuu dhamayn karo unba wax ka qabanaya maxaa yeelay dee cid kale eegmadeeda iyo wax ka qabashadeeda imaamkii kama u raalli noqon haddii uu samaysto oo iyadoo laga nahiyey hadduu mid kale usii diran xukunkiisaasi ma fulaya baad wayn adlaaqa haddii uu imaamkii wilaayadii qof u dhiibu idlaaqo waxba kuma xidhin qaadigaasaan ku dhiibi meeshaa qaadi ka noqo buuli khaliif samayse iyo ha samaysanin toona ma odhanin uu iska idlaaqay istakhlafa fii ma laa yaqdiru calayh wixii aanu karayn aanu qaban karaynin ama aqoon ahaan ha ahaato amaba dee wakti ahaan iyo hawshoo ku badan ha ahaato wuxuu u samaysanayaa cid xayla dan baa jirta iyo baahi laa fii hayri wuxuu laakiin qaban karo khaliif u samayn maayo sida saxiix haddaan qaban xayla arrinka ayaa sidaa keenaya wa shardu lmustaklafi haddaba shaksigan uu khaliifka ka dhiganayo iyo dee arrinu fuliyaha shardigiisuna waa kal qaadi shuruuddii qaadigu lahaa unbaa loo eegayaa cid aan shuruuddii lahayn kama dhigi karo ilaa an yastaklifa ama ilaa an yustakhlafa in loo dhiibuu khaliif uga dhigta mooyaane fii amrin khaasin arrin khaasa inuu uga dhigto khaliif mooyaane mar haddii aanu khaliif caam ahayn arrin gaarahunu u diray walidaalika mithaalka simaaci bayin wuxuu yidhi waar markhaatigaa iisoo dhegayso meeshaa laysku hayay geed dadkaasoo markhaatigaa iisoo dhegaysa hebelow iina soo qor markaa markhaati dhegaysigii ayuu diray fa yakfii waxa ku filan markaa cilmuhu in og yahay oo garanayo bimaa yatacallaqu bihi waxa ku xidhan haddii uu markhaatiga iyo sida loo qaadayo sida loo dhegaysta keliya garanayo arrinkaasoo keliyana uu khaliif uga dhigtay taasi way bannaan tahay laakiin haddii uu caam yahay ayaan bannaanayn mid shuruuddii qaadiga le mooye mid kale waxaa isweydiin leh qaadigii haddaba muxuu wax ku xukumayaa ama kaa khaliifadiiba wayaxkumu biijtihaadihi wuxuu kaa khaliifii ku xukumayaa biijtihaadihi kaa loo dhiibay arrinka uu qaadigu kusii yidhi arrinkaa isoo uu u saaray muxuu ku xukumay wayaxkumu xukuma biijtihaadihi dee ijtihaadkiisa mujtahid oo biijtihaadi muqalladii ama ka uu qabsaday imaamka uu qabsaday dee ijtihaadkiisu ku xukumay in kaana muqallidan hadduu yahay xakum baynahum faxkum bayna annaasi bilxaq walaa yajuusu an yashrida calayhi khilaafahu mana bannaana inuu u shardiyo ciddaa uu arrinka u magacaabay ee uu yihi arrinkaa qaadigiiu ninkuu sii magacowda u yihi arrinkaa iisoo eg khilaafahu sidaa aan soo sheeginay si khilaafsanna u shardiya ma bana hadduu mujtahid yahay ijtihaadkaaga waxaan ahayn ha isoo xukumin aniga saa isoo xukumin inuu yidhaahdo hadduu muqallid yahayna dee muqalidkiisa ijtihaadkiisa wax ka hor imanayo inuu yidhaahdo iisoo xukun ma banaano waa waxaan caqiidaysnayn walow xakama hadday xaakim ka dhigtaan khasmaani laba doodayaa rajulan nin fii gayri xadd illaahi tacaala ilahay xadkiisa qaydka jaaza waa banaya mutlaqan iyadoon la kala qaadin bishardi ahliyati lqadaa unbaa la shardiya وفي qول lا يجوز ma banaan وقيila waxa l بشharط عadم qاaض بالبلد waynaan ku sugnay وقيila waxa la yidhi يkتص bmaalin buu ku gaariya duuna qصاaصi iyo ونikاaxin maya iyo وanaحوihima wixii la mid waxau sheekhu yidhi haddii ay laba ruux waxaa تaxkiimka la yidhah halkan inooga gelay hadday laba ruux oo muransani rajulan nin hadday xaakim ka dhigtaan oo yidhahdaan hebelow adeenu arrigayga kuu dhibanayna kala xukm fii gayri xadd illaahi tacaala wa waxaan xuduudda ilaahayna ahayn waxa ay isku hayaan maal iyo wax kale isku hayaan jaaza muطlaqan waa bannaan yahay kala qaadid la-aan muطlaqa waa taynu nidhi ama saabiq baa fasira ama laaxiq baa fasira iminka idlaaq iyo duuduubku wuxuu kaga jiraa xaggan tafaasiishan dambe ama qaadi beledkaa ha joogo ama yuu joogin waa bannaan tahay taas bishardi ahliyati alqadaa waxaase shardi ah dee inuu qofkaasi xugun ehel u yahay ehel inuu xugun u yahay baa shardi ah ee mid jaahili hadduu iska cumaamato halkaa u fadhiiso ma bannaana qaadi la-aanna lama shardiyo maxaa yeelay dee rasuulka oo nool oo jooga ayay saxaabadu u xukumi jireen sidii ninkii zinaystay ee dabeetana ay ariga iyo ka xukumayeene rasuulka dabeedna la isula yime uu arigiiy u celceliyey marka axadna ma diidin sheekha maawardi la yidhaana ijmaac buu ku tilmaamay arrinkaasi inuu yahay oo taxkiimkaasi uu sidaa u bannaan yahay iyadoo qaadi uu joogo mar hadduu qofkaasi yahay qof ehel u ah qawle wuxuu leeyahy laa yajuus ma bannaana taxkiimkaasi ma bannaano mutlaqan oo nin dhani shaqadii u hayey ayaa meesha dee la iska maroorsanaya buu leeyay laakiin qaadiga waxaa loo samaystay arrinkaasi arrinkaasaa la maroorsanaya qiile wuxuu leeyahay yajuusu taxkiim taxkiimkii waa bannaan yahay bishardi cadami qaadin bilbeled dee meesha waa inaan beled joogin mar haddaan u qaadi joogin beledka daruura ayaa jirta hadduu joogin isagun ha loola tugo qiile wuxuu leeyahy ikhtasu bimaalin war taxkiimku maalkunbuu ku gaariyey duuna qisaasin wa nikaaxin wa naxwihima laakiin qisaastii iyo nikaaxii iyo wixii la mid ahaa ayaga arrinkoodaa weynoo dee qaadiga iyo mansabkiisaasay ku habboon tahay ma qaban kara buu ley saxiixuna waa cadamu likhtisaas buu leeyay inaanay ku gaarayn walaa yanfudu fuli maayo haddaba xukmuhu ilaa ilaa calaa raadin bihi qof ka raalliya mooyaane falaa yakfii ma kaafinaya ridaa qaatilin qaatil raallihaanshihiisii fii darbi diyatin يرد على عقيلته تلك الليلة وإن رجع هدون غدا أحدهما قبل الحكم امتنع الحكم حكمك ممنوع بنغنية ولا يشترى ولا يشترط لما نشر دي الرضا بعد الحكم حكمك دبدين الرحال نغدان لما نشر دي في الضرير لان قبلنا وعم شيخ ليه هي ما ما وحاين وحي لشيخهم مفلي حكم كيسي ninka muxakamka ee xakimka laga dhigtay xukunkiisu kuma fulayo ilaa calaa raadin bihi dee qof ka raalli noqday ayuunbuu xukunkiisu ku fulaya intaanu xukmin qofkii yidhina kala xukunee ka raalli noqday ayuunbuu ku fulayaa maxaa yeelay dee masalan authority-ga ama awoodda ninkii qaadigii wuxuu ka haystaa dee madaxweynahan ama suldaankan ama imaamkanuu ka haystaa laakiin qofkani bacdamaaba muxakam yahay dee isagu wuxuu awoodda ka helayaa labadan ruuxa wax isku haya inuu intuu miduun wuxuu sheegtay isagoo suuqa iska jooga yidhahdag waxaasaan ku xukumay orad ka raadso dee ma bannaana waynu qofkii raallihaansha bixiyaa falaa yakfii markaa kuma fila ridaa qaatinin hadduu nin wax dilay ka raalli noqdo fii darbi diyatin calaa caqilatii magtii oo lagu xukumayo tolkii iyada kaa raallihaanshihiisu ma bannaana ee waxa laga maarmaana ciddan diyada la saarayaa inay meesha timaaddo ciddan diyada la saaraya tolkay waa inu meesha yimaada ee isaga raallihaanshihiisa kuma filla waayo isagii waxba la saari maayo ee ciddaa la saaraya tolkaah waa inay timaadaa waxaa kaloo la shardiyaa buu leeyahy sheekhu in raalli ahaanshahaasi ilaa xukunka ama go-aanka inta lagu dhawaaqayo inu inuu sii jiro wain rajaca axaduhumaa qabla alxukm hadduu midkood ka noqdo raalli ahaanshihii waxbuu arkay markaa jawr iyo waxyo rishwo iyo waxbuu dareen markaasuu yihi anigu kuma jira alaayka alla buuli waxaanu kuu dhiibanay anigu waan ka baxa imtanaca alxukm xukmu markaa qofkii xukunkii oon soo bixin hadduu labadii mid ahaantood ka baxa raalli ahaanshihii xukunkii mamnuuc buu noqonayaa maxaa yeele dee raalli ahaanshihii baan sii jirin walaa yushtaradu ridaa bacda alxukmi fi ladhar laakiin xukunka dabadeed markuu xukunku soo baxo dabadeed ayada raalli ahaansha waxba lama shardiyo walow nasaba haddii uu magacaabo qaadiyayni laba qaadi fii beledin beled wakhasa kullan mid la arkana uu ku gaar yeelo bimakaanin meel aw zamaanin ama waqti aw noocin ama nooc jaazi waa bannaaye wakadalik lam yakhuso haddaanu ku gaar yeelina waa lamid fil asaxi ilaa an yashrida inuu shardiyo mooye ijtimaacahumaa kulankooda cala alxukmi ay ku kulmaan mooyaane wuxuu sheekhu leeyahay hadduu imaamkii magacaabo oo u oogo beled qaadiyayni laba qaadi ayuu beled u wada magacaabo wakhasa kullan bimakaan mid kastana wuxuu ku gaar yeelay meel midowna wuxuu idhi wixii dooxa xaggaa hawd ka xiga xugun midowna wixii ka xaggan waqooyi ka xiga ow zamaanin ama zamaano wuxuu idhi dee dhowrkaa cishee wiigga kala badh midowna waxaad xukuntaa sabtida iyo axadda iyo isniinta midowna salaasada iyo arbacada iyo khamiista buuli oo saasuu waktigu u kala sameeyey aw nawcin ama nouco midna wuxuu yidhi adugu waxaad uun qabataan wixii qoysaskaa iyo dhiigaga ku saabsan midna wuxuu yidhi wixii maal ku saabsan uun bay adiga shaqadaadu tahay jaazakaasi waa iska bannaan yahayoo dee wax muran iyo foodawisa suri ma jiro kadaa in lam yaqusa haddaanu ku gaar yeelinna waa la midoo fayujuzu waa iska bannaan yahay ilaa an yashrida inuu shardiyo ijtimacuhuma cala alxukmi inuu shardiyo xukunka inay ku kulmaan mooyaane hadduu shardiyo idhaha labadiin naasaan meeshaa idiin wada magacaabo xugun ay isku waafaqdaan mooye mid kalena ma ridi kartaan kaa ma bannaana kaas isagu ma bannaano oo dee khilaaf waa dhex dhacayo marka masaladii lagu ijtaaba midba sibay ula muuqanaysaa markaa meesha waa la isku oodmayaa marka hadduu sidaa yidhahdo labadiin wayna go-aan wada gaadhaan labadiina go-aan ma wada gaari karayaan taasi markaa ma bannaan wallahu aclam فصل فيما يعرض للقاضي مما يقتضي عزله أو انعزاله waxau fasalkan sheekhu kaga hadlayaa waxyaalaha ku yimaada qofkii qaadiga laga dhigay ee keenayey in la casilo ama uu casilmo junna idaa junna marka uu waasho aw uqmiya calayhi ama la miir doorsiiyo aw camiya ama uu indhabeelo aw dahabad ama ay tegto ahliyatu ijtihaadihi ijtihaadkiisa wehelowgiisii markay tegto wa dabdihi iyo koobiddiisii bikaflatin kaflo iyo moogaan ayay ku tagtay aw nisyaanin ama ilow lam yanfud ma fulayo xukmuhu xukunkiisu ma fulayo wakadaa low fusiqa haddii lagu fisqi xukmiyana waa lamid filasahay haddaan qabanno ee fain zaarad hadday tegto haadihi alaxwaalu xaalooyinkani lam tacud wilaayatuhu ma soo noqonayso fil asaxi haddaan qabanno waxa uu sheekhu yidhi junna haddii la waalo bimacnaa waasho un baa looga jeedaa ninkii qaadiga ahaa ee shuruuddii oo dhan laga helay ee qadihii loo tiriyey loo magacaabay ayaa waashay amaa uqmiya calayhi waa la miyir doorsiyo miyir doorsoon baa ku dhacay ow camiha ama waa indhabeelay indhabeelka waxaa la mida dhegabeel waxaa la mida hadalkii oo ku dhago ka soo bixi waaya aw dahabad ahliyatu ijtihaadihi ama nin mujtahida buu haayo dee ehelnimadii uu ahaa ijtihaadkaas ayaa ka tagtay wa dabdihii iyo dabdintiisi iyo koobiddiisii iyo waxqabashadiisii iyo ijtihaadkiisii baa tegey maxay ku tahay biqaflati dee moogaan iyo kaflow ku dhacday ow nisyaanin ama ilow baa ku dhacay waxba kala garan waayey lam yanfud ma fulayo xukmuhu xukunkiisu ma fulayo marka ay xaaladdiisu sidaa tahay maxaa yeelay arrimahaas ayuu ku casilmayaa waxyaalahaas markay ku yimaadaan wuu casilmayaa haddii uu casilmana waxa uu xukumaa ma fulayaan oo ma soconayaan waxay ka soo reebaan masalan mid indhala hadduu indhabeelkaa haddii uu dee intuu markhaatigii markaa dhegaystay ee xukunkii uu arrinkii sida kale u dhameeyey hadduu indhabeelo oo dabeetana uu sidii kusii socodsiiy u ku xukumo taasoo kale way fulaysaa baa layihi waxaa kaloo sheekhu uhi wakadaa low fusiqa haddii dee ninkii uu faasiq noqdo oo lagu fisqi xukmiyo xukunkiisiisna ma fulaya waa casilmaya fila sax haddaan qabanno maxaa yeelay qaadiga ama wilaayada dee waxa shardi u ahaa inay cadaaladi jirto mar hadday cadaaladii meeshii ka baxday qofkii faasiq uu noqday isagana xukunkiisu ma fulayo wuu casilmayaa haddaba wuxuu sheekhu yidhi haddii ay suusho haadihi alaxwaal xaaladahan aan soo sheegnay ayaa ka tegey wuu miyirsaday ahliyaddii baa usoo noqotay oo qafladiiyo ilowgii wixii baa ka tegey lam tacud wilaayatuhu wilaayadiisii magacow la-aan ma soo noqonayso oo markii hore waxaan idhi wuu casilmo xilkii waa ka yani xilkii waa ka suulay oo wax xilow hayaa ma jirto isaga soo noqon mayso uun mar haddii aan lagu soo celin oon dib imaamkii aan u magacaabin shayguna marka uu buraa baa la yidhi hadduu shay buro isma soo rogo naf ahaantiisa isagu naf ahaantiisa isuma soo rogo markaa ma soo noqonayo filasaxi asaxdan wathani wuxuu leeyahay ayadoon waxba tawliyo iyo magacow dambe aan la samayn ayay soo noqonaysaa buuli walilimaami imaamkii waxaa u sugnaaday caslu qaadin qaadi inuu casile ayuu leeyahy dahara minhu khalalun khalal iyo isweydaar uu ka soo baxay ow ama lam yadhar aanu ka muuqanine wa hunaaka halkaa afdalu minhu midka fadli badan uu yahay oo milu ama mid lamid wa fii caslihiina bihi maslaxatun ay ku sugan tahay wadalika mihaalka taskiini fitnati waa fitne la qaboojinayo wailaa haddii kale falaa maya laakin yanfudu alcazlu waa fulayaa fi lasaxi haddaan qabanno walmadhabuna annahu laa yancazilu ma casilmaya qabla buluuqihi inta aanu gaadhin khabaru caslihi casilaadiisa warkeedu intaanu gaadhinna iskama casilmayo waxau sheekhu yidhi imaamkay weynaa madaxweynihii dadka muslimiinta ah wuxuu leeyahay inuu qaadi casilo oo shaqada ka fadhiisiyo ama ka qaado dahara minhu khalal goldaloolooyin ay ka soo baxeen xukunkiisii iyo qadihiisii weliba khalalka iyo goldaloolooyinkaasoo kuwuu ku casilmi jiray aan ahayn ilan inabeel iyo masalan dee waalida iyo waxyaalaha waxaan nidhi faasiqnimada wuu ku casilmayaa baynu nidhi ayadoon lagaba qaadin oon waanku casilay ma nin buu casilmayaa marka waxyaalihi aan casilmanka keenaynin haddii ay ka daahiraan imaamkii waxa uu leeyahay inuu casilo waxaa ka mid ah masalan isagoo aada iyo laxaad looga ashtakoodo hadday dadku ka ashtakoodaan oo laysla dhex maro ninkaasi inuu nin waxqarribayo yahay xaq wuxuu leeyahay imaamkii ama waxa u bannaan inuu casilo aw lam yadhar ama wax ninkan goldaloolaya kama soo bixine wa hunaaka afdalu minhu waxaa jira mid ka fiican mid isaga ka fadli badan oo ka fiican ayaa jira oo meeshaa jooga kaana wuu u casili karaa dee waxaa dheeraadka ah yacni masiyada iyo sharafkaa iyo fadligaa dheeraadka iyo wanaaggaa dheeraadkaa dadka muslimiintii si ay u helaan daraaddeed ayaa loogu doorayaa oo kan looga qaadaya xilka yani xadiidna waxau tilmaamayey qofka masalan ama ninka mas-uulka ah ee u magacaabo cid xil iyadoo ay joogto meeshaa cid ka mudan qofkaasi inuu khiyaamo sameeye ama wuxuu ahaaday ka halkaa jooga miluhu aw kaana miluhu hunaaka afdalu minhu o miluhu ayuu ahaaday haddaba kan halkaa jooga waa mid lamid ama waa mid ka hooseeya wa fii caslihina bihi maslaxa maslaxada ayaa ku sugan lilmuslimiina yani dadka muslimiintaana maslaxa casilaadiisa ugu sugan ka taskiini fitna de waa fitnaba lagu qaboojinayaayo de haddaan ninkaa xilkaa laga qaadin mashaakil baa ka imanaya markaa mid lamida ama mid ka hooseeyo loo dhiibaana meeshii wuu jiraa taana way u bannaantahay mar haddii casilidiisaas ay fitna ku qaboobayso isla markaa mid lamidina u joogo wailaa haddii kaloon casiladiisaa fitna ku jirin yani fitna la qaboojinaya haddaanay ku jirin ama maslaxa haddaanay dadka muslimiinta ugu jirin falaa ma banaano casiladiisu maxaa yeelay dee waa ciyaar taasoo kale ninkii oo shaqadiisii ka adag cid ka mudanina aanay jirin isla markaa casiladiisana wax maslaxaha iyo dani aanay ku jirin in shaqada laga qaada waxay noqonaysaa ciyaar iyo imaamkii oo shaqadiisii dee ku ciyaaray imaamku inuu ku ciyaaraana ma habboono laakiin haddaba mid yar camal xun buu haayo isagoona khalalkii haynin buu casilay maxaa la yeelaya laakin yanfudu alcazlu fi lasax wuu fulayaa casilidii oo dee muraacatan liaacati limaam dee imaamkaa weyne muslimiinta ayaa daacadiisa iyo hoggaansankiisa ayaa la ilaalinaya ila haddii kale waa la iska horrima amerika dee hadduu kana yidhahdo isna qayb goosto meesha mushkilad baa ka imanaysee waxaa kaluu sheekhu uhi walmadhabu madhab waxa weeye annahu qaadigaasi laa yancazilu ma casilmayo qabla buluuqihi intaanu gaadhin khabaru casli warka lagu casilaya intaanu gaadhin ayaamuhu sii socda hadduu iska sii wado yacni waa u bannaan tahay oo kuma casilmay haddii la yidhaahdo masalan war sabtidii baa lagu casilay warkuna khamiistii u yimaado khamiistii bay casilidaadu ka bilaabantay oo wix alla wixii ka dambeeyey waxba kama jiraan noqon maysee maalintaa khamiistaa u isaga soo gaaray casiliddu ayuunbay ka bilaabmaysaa وإذا كتب الإمام إليه مركا وقره إذا قرأت كتابي مركا القرآن كي جاي ورقد إذا أخرده فأنت أديك معزول باطاي فقرأه آخرين عزلا مركا سيوضما وكذا ينقري عليه في الصحة دي لقود الآخرين والله من وعب شيخ يرين هدي إمامك وقرأ منك وعسلي قرأ البقرأ qoraalkaa wuxuu ku yidhi idaa qara'ta kitaabii markaad kitaabkayga qoraalkayga akhrido faanta maczuul niyo waad casilantay xilkii dibaddaad ka tahay faqara'ahu dee wax khayr iyo wax loo soo diray buu moodayo faqara'ahu waa akhriyey dabeed in casala wuu casilmaya markaasoo dee sifadii lagu xidhay ayaa meesha timi wakadaa in quriya calayhi filasax haddii lagu akriyo mid kale u akhriyeyna ayana waa la midoo wuu ku casilmayaa maxaa yeelay ujeeddada ayaa waxay tahay in la ogeysiiyo un casilaadee inuu naf ahaantiisa u akriyo idaa qara'ta markaad adigu akrido uun maaha eh waa waxa looga jeeda in ogaansho markaad ogaatay soo gaadho mar haddii lagu dul akriyo in ogaa wayancazilu waxa ku casilmaya bimowtihi dhimashadiisa iyo wancizaalihi casilankiisaba man mid ayaa ku casilmaya udina low loo idmay fii shuglin mucayarin shaqo cayiman ka bayci maali mayitin mayd maalkiisa iibintiisoo kaleba wey walaa saxo asaxna waa incizaalu naa'ibihi lmutlaq inuu isna casilmayo wey in lam yu'dan lahu fi istikhlaafin haddaan loo idmin aw ama qiila lahu lagu yidhi istakhlif can nafsika aw aطlaqa ama u idlaaqa fain qaala hadduu dhaha istakhlif canii falaa maya ma casilmayo waxau sheekhu yidhi halkaa qaadiga casilankiisii buu inooga soo baxay halkana nuwaab lqaadi macnaha ku-xigeenadiisi iyo ku-simayaalkiisi iyo gacmayarayaashiisii ayuu halkana casilankoodii inooga hadlaya markaa wuxuu sheekhu uhi wayancazilu waxaa ku casilmaya bimowtihi qaadigii weynaa dhimashadiisa wancizaali iyo hadduu casilmaba hadduu dhinto ama uu casilmo qaadigii weynaa waxaa ku casilmayaa man udina lahu fii shuglin mucayan cid alliyaaliyo ciddii loo idmay oo u dirtay shaqo mucayana waa maxay ka bayci maali mayiti dee nin mayda maalkiisii inuu iibiyo oo dee kala farsameeyo ayuu u diray nin maqan maalkii inuu iibi inuu markhaati soo dhegaysto waxyaalo caynkaasa ayaa loo diray oo shaqadaa gaarkaabaa loo xil saaray dee qaadigii haddii markaa uu casilmo ama u dhinto isna dee waa casilmayaa waxaa kaluu sheekhu yidhi walasaxu incizaalu naa'ibihi lmutlaq waxaa kaloo asaxa inuu naa'ibkiisii iyo kusimihiisii mutlaqa ahaa in isaga wax gaara loo dirin kaasina wuu casilmayaa oo hadduu dhinto ama u casilmo qaadigii waa ku casilmayaa isna waase goorma marka uu naa'ibkiisa mutlaqii casilmayo waa in lam yu'dan low fi istikhlaaf fi istikhlaaf marka aan loo idminaan la odhan khaliif iyo naa'ib samayso markaan la odhan weeye maxaa yeelay isagoon la odhanin naa'ib samayso hadduu samaystaa waxay ka dhigan tahay un kaalmaysi un dee kii wax kaalmaysanayayba hadday wilaayadaysi burtay kii la kaalmaysanayana soco weeye markaa aw qiila lahu ama uu imaamkii dee lagu yidhi oo imaamku uu ku yidhi istakhrif can nafsi war nafta xaggaaga adigu mid adigu aada magacowdo oo adiga khaliifkaa noqda samayso ow adlaqa ama uu yidhi istikhlaaf keliya un waar khaliif samayse unuu yidhi kaasina wuu ku casilmaya ku yidhi naftaada xaggeeda ka samayso ama kaw idlaaqu hi khaliifun samayso maxaa yeelay labadaba waxaa ka muuqanaya in ujeeddadu tahay mucaawaniya kaalmaysi keliya marka haddii ay dee burtayna waxaanay ku buraysaa markaa dee kii kaalmaysanayey wilaayadiisi hadday burto fa in qiila haddaba haddii la yidhaahdo oo masalan imaamkii uu ku yidhi istakhlif cannii warniyahow waxaad samaysataa khaliif laakiin aniga xaggayga ka sameeyo adigu ha samaysanine waan kuwa kaashee khaliif si aan adiga oo kale kuu magacaabay mid aan u magacaabay samayse buu yidhi oo xaggayga ka socda falaa khaliifadaasi kuma casilmayo markaa waxa aan soo sheegnay oo hadduu qaadiga casilmo ama dee u dhinto naa'ibkaasi markaa kuma casilmayo waayo wuxuu naa'ib ka yahay imaamka imaamkaa yidhi misaan kuu magacaabay mid u sameeyo xaggayga ka samee markaa dee imaamku naa'ib ka ahay qaadiga naa'ib kamu ahayn waa yacni hadda maamulada dawladdaba had iyo gooraale dee cid kastaaba cid ay magacowdo iyadaa ereygeeda iyana dee ka tegiddeeda iyo waxyaalahaasoo dhan iyada ayaa leh walaa yancazilu qaadin ma casilmayo bimowti alimaami imaamka dhimashadiisa walaa naadiru yatiimin yatiim kii naadirkiisa wa waqfin waqafa kii naadirkiisa bimowti qaadin qaadi dhimashadiisa kuma casilmayo waxuu sheekhu yidhi qaadigu iyo cidda arrin weyn haysaa kuma casilanto bimowti limaam imaamkii hadduu madaxweyneba hadduu qur baxo ama u casilmo dee kan kalena ma casilmayo waxay la dhibaato fara badan baa jirto haddii la yidhaha ka ugu sarreeya hadduu meesha ka baxo wixii kaloo dhan meesha ka wada baxaan dee waa hal mar qudhoon ha laysula dumo weeye markaasi aan hal mar qudho laysula dumin dee ciddii arrin weyn haysay oo dhammi ku casilmi mayso casilankaa imaamka walaa naadiru yatiimin yatiim agoon kii naadirkiisa ahaa ee dee ilaalinaya dhowraya loo dhiibay ee ma dee weliga sharciga ahaa ama dee mid loo sameeyey ahaa wawaqfin wa naadiru waqfin waqafkuna dee naadir buu yeeshaayo waxaa markaa shardiyana ciddaa waqaftay baa naadirka ama mas-uulka cidda ka noqonaysa magacowda bimowti qaadin qaadigii hadduu dhinto dee kii agoonta ka mas-uulkaha loo dhiibay iyo kii waqafka naadirkaa midnaba hadduu qaadigii dhinto ama u casilmo kuma casilmayo maxaa yeelay dee waa inaan masaalixdii cadilmin baa la doonaya walaa yuqbalu lama aqbalayo qowluhu hadalkiisa bacda incisaalihii intuu casilmay dawlada xakamtu bikada saasaan xukum fain shahida maca aakhara hadduu bixukmii ka marakaco lam yuqbal cala saxiixi lama aqbalayo ow bixukmi xaakimin xaakim xukunkiibuu ka markhaati kacay jaa'iz ilxukm oo xukunkiisu uu bannaan yahay qubilat fil asaxi asax haddaan qabanno waa la aqbalaya wa yuqbalu waxaa kaloo la aqbalaya qowlu hadalkiisa qabla caslihi udhi xakamtu bikada baan xukumay fain kaana fii gayri maxalli wilaayatihi hadduu yahay faka maczuulin mid la casilay ayuunbu ka dhigeen waxau sheekhu yidhi ninkii qaadiga ahaa hadalkiisa lama aqbalaya bacda incisaalin intuu casilmay dabadeed hadduu yidhahdo xakamtu bikadaa shay laysku haystu arkay shaygaanaa xukumay ha war qaadigiiba waa kaasoo isagaa xukumayna kala dhaqaajiya la odhan maayo laga dhegaysan maayo tee markhaati la-aan maxaa yeele mar haddaanu xugun iminka samayn karayn oonu odhan karayn haddaan xukumay iqraarna markaas ma laha oo ma milkinayo fain shahida maca aakhara haddaba mid kale isa soo raaceeno wuxuu ka markhaatkahay bixukmi xukunkiisii nin kale iyo isagiibaa inuu shaygaa xukumay ka wada markhaatkacaya lam yuqbal cala saxiix saxiix haddaan qabano taana lama aqbali maayo dee ficilkii naftiisa ayuu ka markhaatkacaya ow shahida bixukmi xaakimin jaa'iz ilxukmi ama wuxuu ka markhaati kacay xaakim xukunkiisu bannaan yahay xukunkiisu ka markhaati kacay sidaa waxa gaadhay buu yidhi xaakim xukunkiisu bannaan yahay nafdiisana umuu tiirinin qubilad fil asaxi asax haddaan qabana markhaatigiisa waa la aqbalayaa macnahana u noqon maayo nafahantiisana u noqon maayo jaa'iz ilxukmi macnaha xukunkiisu uu bannaan yahay jaa'ir ilxukmi buu kan odhanaya waa qalab wa yuqbalu qowluhu waxaa la aqbalayaa hadalkiisa uu yidhi qabla casli xakamtu bikada laakiin intaan la casilin hadduu yidhaahdo shaygaas ayaan xukumay intaan la casilin hadalkiisa waa la aqbalaya ninkaa iyo ninkaa iyo ninkaa gel dumarkoodu waa furan yihiin waa ka furan yihiin hadduu yidhaahdo waana xukunkiina u hayo waa la aqbalaya markaasa wa yuqbalu qowlu qabla casli xakamtu bikada haddaba fain kaana fii kayri maxalli wilaayatihi haddii uu yahay qaadigaas fii kayri maxalli wilaayatihi wilaayadiisa meeshii uu macnaa uu qaadiga ka ahaa meelaan ahayn haddii uu markaa joogo faka maczuulin wuxuu la mid yahay uun nin la cadi qaadi la cadilay oo kale xukunkiisu ma fulaynin qaadil casri mar haddaanu meeshii uu xukumayaayna meel kale ay tahay markaa dee halka waxba kama xukumi karaynin marka macsuul unbuu la mid noqonaya in la casriyo oo kale buu la mid noqonaya walow iddacaa shaksun hadduu ku sheegto calaa maczuulin annahu akhada maalahu birishwatin inuu xoolihiisii laalush ku qaatay aw shahaadati cabdayn maala ama laba addoon markhaatigood ayuu ku xukumay buuli uxdira waa la soo xaadiray wa fusilat dacwa khusuumatuhumaa dee doodaadaan waa la kala saari ee wain qaala hadduu yidhaha xakama bicabdayni buu ku xukumay walam yadkur maalanna aanu sheegin uxdira waa la soo xaadiray wa qiila waxay laa maya xataa yuqiima bayinatan bidacwahu ilaa uu markhaati u soo taago dee sheegashadiisa fa in uxdira haddii la soo xaadiriyo wa ankara uu inkarana sudiqa bilaa yamiinin dhaarlaan waa loo rumayn fila sax haddaan qaban qultu waxaan inawoogay haddaan ala saxu biyamiinin weeye wallahu aclam waxau sheekhu yidhi haddii uu shaksi sheegto qaadi la casilooyinbuu dabada qabsaday wuxu hi halay soo qabto markii isagii la eriyey ayubuu maxkamaddii u weydaaday iddacaa shaksun calaa maczuulin annahu akhada maalahu birishwati waxaan xoolahaysayo laaluush bi iga qaatay io qabta buuli aw shahaadati cabdayni maalan ama wuxuu yidhi ninkaa wuxuu xoolahaygii ku siiyey ee uu ku xukumay waa laba addoon buu markhaati ka dhigay dee laba addoonna markhaati ma gelaynin sidaasuu xoolahaygii ninkaa ugu tiriyuu ku siiya soo qabta buuli uxdira dee waa loo yeedhay waxa loodhan war balkaalay wa fusilat khusuumatuhumaa doodoodana dabeedna waa la kala saarayo dee mudduciya mudda calayhum baa laga dhigi isagoo dhac u sheeganaya oo kalun bay ka dhigan tahay dee si kalean lagu sugi karayni haddaan goobtii aan la keenin oon lasoo xaadirinin markaa inuu wakiil soo samaystana waa uu leeyahay oo aanu isagu waxba goobta aanu iman haddii markaa marka lasoo xaadiriyo dee markhaati lagu soo ogo ama uu qirtona waa lagu xukmin haddii kalena dee waa la dhaarinu albayinatu cala almuddaci walyamiinu calaa man ankar ayaa ilayn markaa meesha taalle waxau sheekhu yidhi haddii uuse yidhahdo wayn qaala hadduu shaksi yidhahdo xakama calaya alqaadi bicabdayn wuxuu igu xukumay qaadigaasi laba addoon walam yadkur mana sheegin wax laaluusha iyo wax maalatoona ma sheegin uxdira dee kaa la casilay waxaa loodhan warkaali baa loodhan shalay baan qaadi ahaa socon mayso wa qiila waxa le laa lama soo xadinaya xataa yuqiima bayinatan bidacwaa ilaa uu markhaati dee u soo taaga sheegashadiisa lasoo xadirin maayo qiilkani wuxuu leeyahay warrinkani dee nin sharci meesha lagu fadhiisiyey oo la aamino amiina buu ahaa yaan la ysaga yeedhin ile dad xunoo iska dabageli karaa jire ilaa hortu ninka hala ydhaha bal waxaad sheeganaysa markhaatiyadeeda keen marka markhaatiyadaa la keena dee ha loo yeedho fa in uxdira haddii haddaba lasoo xaadiriyo labada wej midkay doontaba ha ahaatee shaygiina lagu sheegto wa ankara uu inkiran u yidhaha maba xukuminba ama laba xoro baan ku xukumaye kumaan xukumin uu yidhaahdo laba addoon sudiqa bilaa yamiinin dhaarla-aan baa loo rumay fil asax haddaan qabanno maxaa yeelay qofkan dee sharci baa lagu aaminay mansabkiisa waa in laga ilaaliya dhaar iyo dee in dooda iyo qabsi iyo lagu duleeyo qultu waxaan igu yihi nawaawi haddana ala saxu biyamiinin dhaar baa loogu rumay wallahu aclam maxaa yeelay wuxuu leeyahay dee walyamiinu calaa man ankara ciddii la qabsada ee waxdiidaysa dhaar un baa la marinayaa xadiidkaasa caam ah xadiikaasi caam yahay dee wax ka soo reebaya ma hayno midda labaad ee derajadiisu waxaa inuu mu'taman yahay ayaynu ifkaalaha ka fahmayna dee mu'tamanna sidii ninkii waliicada loo dhiibtoo kale waa la dhaarinayay walow duciya haddii la sheegto calaa qaadin jawrun fii xukmin baa lagu sheegtay lam yusmac daalika kaa la maqli maayo wayushtaradu bayinatu maa la shardiya wain lam tatacallaq bixukmihi haddaanay ku tacalluqina xakama baynahumaa khaliifatuhu ayaa xukminaya ow hayruhu ama isaga keyrkii waxau sheekhu yidhi nin qaadiya ayaa waxaa lagu sheegtay oo loo sheeganayaa jawrun fii xukmin xukun baa ama xukunkiisii baa jawr laga tirsanaya waana wilaayadiina kursigiina waa ku fadhiya ama masele markhaati ba haddaynu markhaati beenaalo furay baa lagu haystaa wuxuu leeyahy halay dhaariyo lam yusmac daalika kaa lama maqlayo dacwaddaa lama dhegaysanay wayushrad bayina markhaati baa la shardiyaa markhaati ayaa la shardiyaa macnaha lama maqlayo halkaas iyo markhaati baa la rabaa ilain haddii la yidhaa la yidhaha masalan laa tusmac haadi dacwa marduuday noqota waa la celiya markaa markhaataa la rabaa iyo lama maqlayo macnaheedu maxay kala yihin waxay leeyihin lam tusmaci dacwaadaas lam yusmac daalika dacwadaa la maqli maayo macnaha waxaa looga jeedaa dhaarin in loo dhaariyo daraaddeed loo maqli maayo laakiin markhaati ahaan waa loo dhegaysanaya dacwadda markhaatigaaga la kaali baa loo marka waxay leeyihiin haddii la furo baabkaa dee dhaari dhaartaa lagu furo dee masalan qadaha iyo markhaatiga iyo de waxaa laga yaabaa inay arrinku adkaado dadkuba iska nacaanoo dee qaad iyo markhaatiba ay iska diidaan waxaa la leeyahay waa marka nin lagu kalsoon yahay uu yahay haddii kale waa la dhaarinaya haddii kale waa la dhaarinaya sheekha adraci la yidhaah baa wuxuu yidhi markaa la leeyahay la dhaarin maayadaa ninkaa wax loo sheeganaya qaadiga ah dee waxay markaa ku dhisnayd buu leeyahay markuu qaadigu nin dhammaystirana haye ahliye taamana uu lahaabay ayay ayay ayay ku dhisnayd buui laakiin maanta buu yidhi waxaanu hubnaa buu yidhi dadka xillige xilligeennan buu weliba yidhi adre dadka qadaha haya buu yidhi haddii midkii kasta la mariyo toddobaatan jeer haddii maalintii dhaarna mariyo inaanu jawrna samaynayn laaluusna qaadanaynin ka joojin mayse buu yidhi taasi ka joojin mayso inay qadaha qabtaan ay haddana saa wuxu walaaqaan waabay kusii waabay xirsi iyo dadaal baabay kasii qaadayeen dabeetana khadiiba shirbiini baa wuxuu idhi bal zamankii adraci bay sidaa ahayde balka iyagana ka warran buu bal inana geenna kasii warran haddii haddii keenna la soo gaadho yaani waa cajaa'ib wey mid waliba waktigiisii ayuunbuu lasii yaabanaa inagu maanta kalaynu la yaabanay kuwii naga horreeyeen koodii un bay la yaabanay waxaa ka mid ahaa masalan gabayadii xajaadan oo kale lixdanayadii uu tirinayay goortaad maxkamadaad tagtaad tacajabaysaa buui mashaakilka soomaali haysta markuu ka warramayey ayuu wuxuui goortaad maxkamadaad tagtaad tacajabaysaa buui inkastood xaq taabido wado iyo marag cadoo taagan ama aad xujada toosoo loo yarkuistiilo gartu hadal kuguma tagtee taagtu waa lacag buuri ninkan tuurta qaadka ugu sidan uma tiraabaan bu midba lagaa dhegaysan maayo marka wuxuu leey waa dadkii hagaagsanaa kuwaan la dhaarinayni kuwan ayaga waa la dhaarinayaa buu leeyay oo dee imika waata marka masalan culimadu ay iskaba horraysiyaan oo ay yidhaahdaan markhaatiga waata marka horraysaba kitaabka loo soo dhigo ayo wixii baa iska yani dadkii baa iska ammaanadoodii ay iska liidata haddaba way lam tatacallaq dacwadan qaadiga loo sheeganaya haddaanay bixukmihiiba ku tacalluqin isagaa la haystay wuxuu leey waxba iga dhacay buu leeyay waxba iga dhacay xukuma baynahumaa khaliifatu khaliifadiisa ayaa xukumaysa aw hayruhu ama kayrkii kii khaliifkiisa isaga ka hooseeyey ama kayrkii ayaa xukminaya mar haddii aan waxaa lagu haystaa xukunka hayna qadiyad kale ay tahay nasiib darooyinka dacdi beri dhawaytaanin wasaaradda cadaaladda mas-uuliyad weyn ka hayey ayaa nin shiciba show gaadhiyo waxbuu ka qaatay oo markaasuu ka iibsaday markaasuu lacagtiibuu show siin waayey ay ku heshiiyeen gaadhigii oo uu baabi'iyey ayuu maalintaba ninkii qabsay wuxu war dee sidaani sharci ma ahee dee iga soo haago wuxu uhi qaado furihiisa wakaase gaadhigoo kansala oo dhowr biloodna watay dee wuxuu saasi cadaaladna waan ku soo ashtakin oo wuxu yaad iga soo ashtakin anaba meeshii joogay yaad u tegi buu yaad u tegi buui anaba meeshii fadhiye markaa dee yaad u tegi ma jirto sharcige haddii isagii la qabsado waa in ama ka khaliifkiisa ka hooseeya ama cid kale arrinkiisii loo saara dee qofna naftiisa ma xukminayo aniga laftayda ayaa uu xukminayana ma jirayso fasl wallahu aclam fasl fii aadaabi alqadaa'i wagayriha waxaa halkan sheekhu inooga hadlayaa aadaabta ay leedahay xukunku isagooynu kusoo dhex jirnay kitaabu alqadaa liyaktub ha qora alimaamu imaamku liman yuwalliihi cidda uu xugun u dhiibayo ha u qoro waxa uu bandhigayo wayushhidu wuu maragelin bilkitaabi kitaabka shaahidayni laba markhaati ayuu markhaati gelinoo yakhrujaani la baxa macahu la jirkiisa ila lbeledi beledkaa loo magacaabay ula baxaa yukhbiraani bilxaali xaaladda ayaana uga warramayaan wa takfii waxaa ku filan alistifaadatu faafid ay ku faafto dadka dhexdiisana waa ku filan tahay fil asaxi haddaan qabanno laa mujaradu kitaabin qoraal keliya maya cala almadhabi madhab haddaan qabanno waxa uu sheekhu yidhi waxa fiican inuu imaamka ama madaxweynaha dadka muslimiintahay marka uu u magacaabo cid meel inuu qoraal u sameeyo ayaa wanaagsan liyaktub ilimaam imaamku waa inuu qoraa liman yuwallihi cidda uu arrin u dhiibayo ee uu tawallisiinayo ama liman yuwallihi cidda u dhiibayo alqadaa qadaha cidda uu dhiibayo uu tawallisiinayo gacanta u gelinayo waa inuu u qoraa bal waxaanuu u bandhigayo ee u dhiibayo waa inuu qoraal ugu sameeyaa maxaa yihi rasuulka camar ibnu xasm markuu yaman u diray isagoo toddobiyo toban jira qoraal ayuu u sameeyey sida ay asxaabu sunan ay warinayaan abubakarna sidaas si leega ayuu ugu qoray anas ibnu malik markuu baxrayn u diray markaa qoraalkaas ayaa wanaagsan inuu ugu sameeyo oo ugu sheego waxa qaadiga looga baahan yahay inuu weliba waaniyo oo ugu dardaarmo ilaahay cabsidiisa iyo dadka aqoon tale inuu la tashado iyo inuu dadka shuhuudda iyo markhaatiyada loo keenayo inuu baadhitaan ku sameeyo oo uu iska hubiyo inuu arrimaha deg deg iyo ka fiirsilaan aanu ku gelin ayuu u qorayaa waxau sheekhu uhi wayurshidu bilkitaabi qoraalkaa nam uu markhaati gelin shaahideyni laba markhaati macnaha madmuunka qoraalkaa uu u qorayay ninkaa uu u magacaabay qadaha waxa uu u qoray ayuu markhaati gelinayaa laba markhaati labadaa markhaati oo yakhrujaani macahu ila lbeled la baxa oo raaca ilaa beledkii loo dhibay ama ha fogaade ama ha dhawaade yukhbiraani ahla lbeled ahlu beledkaana waxay uga warramayaan bilxaali xaaladdu sida ay tahay iyo ninkan sida loo soo magacaabay iyo xilka loo soo dhiibay ayay uga warramayaan wa takfi listifaada fi lasax wuxuu sheekhu yidhi waxaa kaloo ku filan istifaadaa ku filan haddii ay faafto oo ay caan noqoto oo dadka oo dhammi ay wada ogaadaanoo masalan dee ku dhawaaqeedii iyo xilligii lagu dhawaaq hadday dad fara badan oo meeshaa beldada iyo dhulkaasi ay joogaan oo dabeetana ay faafto oo la wada ogaado taasi waa kaafinaysaa buu leeyahy o waxay kaga filan tahay markhaatiyadaa raacaya ee xaalka uga warramaya dadka maxayna maqsuudkii ayaa xasilay laa mujaradu kitaabin cala lmadhabi haddaan qabanno isaga qoraal keli ah uu nin loo dhiiboo layidhaha halkaasaa lagu magacaabay oo orodoo tag ayada ma wanaagsana iyadoon markhaati gelinina aanay jirin istifaado iyo caan noqosho iyo faafidina aanay jirin cala lmadhabi haddaan qabanno waxaa leeyahay taswiir iyo foojari-garayn inuu nin iska soo samaysto oo dabeetana idhaha anaa laysoo magacaabay haddii warqad keliya un la cuskado oo dabeetana ayaama intuu wax ku ibsaadiyo uu dabeetna iska cararo ayaa suurtagala buu leeyahy wej markaa dariiqa ka hor jeeda madhabka waxa uu leeyahy war waa iskaga filan tahayoo dee dadku waa dad islaam ahayn nin iskaga dhiirrado oo foojariga intaa leeg samaysanaya ayaa iska yar markaa waa iskaga filan tahay buu leeyahy wa yabxathu lqaadi qaadigu wuu baadhayaa can xaali culamaa'i lbeled beledka culimadiisa xaaladooda ayuu baadhay wacuduulihi iyo kuwiisa caadiliinta wa yadkhulu yowma alithnayn maalinta isniinta ayuu gelayaa wayanzilu wuxuu degayaa wasta albeledi beledka dhexdiisa ayuu degi wa yanduru awalan marka hore wuxuu eegayaa fii ahli lxabs dadka xabsiga u ehelka ahee xidhan faman qaala ka yidhahdo xubistu bixaqin baa laygu soo xidhay addaamahu dee xaqi ay xadhiggiisaa wuu sii daa'imin ow dulman dulmi ayaa laygu soo xidhay buu ihi facalaa khasmihi kii la doodaya haysa soo xidhay xujatun ayaa laga doonayaa ayuu odhanayaa fain kaana haa'iban haddii uu yahay mid maqan kataba ilayhi wuu u qori liyaxdura si uu usoo xaadiro uma fi lawsiyaa'i wuxuu eegi dabeetana kuwaa mas-uuliyiinta looga dhigay dadka dacaafada ah faman iddacaaka sheegta wisaayatan mas-uuliyad inuu markaa cid u hayo qofka sheegta sa'ala canhaa wuu weydiin wa can xaalihina wuu weydiinaya wa tasarufihi tasarufkiisaba faman wajadahu kuu helo faasiqan isagoo faasiqa akhada almaala minhu maalka wuu ka qaaday aw daciifan buu helay isagoo cadadahu wuxuu ku xoogaynayaa bimuciinin mid u kaalmeeya ayuu ku xoojin waxau sheekhu yidhi qaadigu inta aanu teginba beledkaa loo magacaabay waxaa sunnaho wanaagsan inuu waraysto can xaali culamaa'i lbeled bal beledkaa loo magacaabay culimmadu siday yihiin wa cuduuli dadkiisa caadiliinta ahee wanaagsan dadka wax tasgeeya sir iyo korba wuu u waraysan si uu u ogalo magaaladaasu u taga meeshaa loo magacaabay isagoo aqoon weyn u leh cidda ku jirta weliba inuu magaaladaa lagu magacaabay intaanu ka tegin inuu sii ogaadaa wanaagsan baa xataa jidka hadduu ku ogaan karo haddii kale marka uu galo dee waa inuu dadka kale ogaadaayo si aanay markaba tuug iyo dad wax qaayimaya dee aanay ula soo hoos qaadin wax arrimo waa inuu dadka sii kale ogaadaa marka horeba wayadkhulu yowma alithnain waxaanu gelayaa maalinta isniinta ayuu gelaya weliba subaxnimadeeda maxaa yeele rasuulku sala allahu alay slam madiina wuxuu galay weliba markii barqadu ay ad ay cadceeddu kululaatay ee barqadii ayuu galay wayanzilu wasta albeled wuxuu weliba degayaa oo haddii aanay dee meel mucaddahoo loogu sii talagelay aanay jirin wuxuu degayaa beledka dhexdiisa si ay dadku ugu sinaadaanoo dee aanu ugu kala dhowaanin markay masalan magaaladii tahay magaalo dee dhee fara weyn dee inuu xaafad yar ama koono yar iska degaa ma habboonee waa inuu bartamaha u degaa si ay dee dadka ay gu fududaato isla markaana haddaanu jirinna waynaan dee meel loo dhisay oo loogu talagalay haddaanu jirin wey wa yanduru awalan fii ahli lxabs marka u horraysana wuxuu eegayaa buu yidhi ahlu xabsiga ayuu eegayaa macnaha dadka xidhan oo xabsigu ilan waa cadaabe qofka xorriyaddiisa laga qaaday halaa ku jira isagana waxaa loo dee keenay inuu cadaalad iyo xaqa sugo ka waynu halaa ka bilaabaayo waxaan bal xadhigan inay muteen iyo inaanay mudanin waa inuu kala fiiriyaa marka waxay leeyihiin arrin keliya ayuunbaa ka horraynaya xil wareejinta oo keliya ayuunbaa ka horraynaysaa le waxaan maanta aynu wadno oo dhammi ama masalan dee nidaamyadan iminka la dhigay ee caalamka ama reer galbeedku ay ku soconayaani waxa weeye ile islaamkaa ka horumaray oo adduunka xukumaye waa waxay islaamka ka qaateen weeye fuqahada ay kala soo baxeen masaa'ilkay ka hadlayaan ama siday maanta uga warramayaan dee waad yahay waxay kuleeyihin horta waa in xil wareejin la sameeyaayo dee xilkii horta kii kale hore ka tirsadaa annahu bacda qira'ati alcadi yatasalam diiwan alxukmi wa huwa ma kana cinda alqaadi qablahu min almaxaadir wasijillaat waxaasoo dhan bu hortuu la wareegaya xil wareejin buu samaynayaayo diiwaanadii waxoo dhan buu la wareegaya markuu waxaasoo dhan la wareegay dee meeshii uu ka soo jeesto u sarreeyo ayuu dabeetanaa xilkii dee uu tirsaday isagu meeshii kursigii uu si fiican oo qumaatii ugu fadhiisto ayuu markaa shaqadiisii bilaabaya shaqadii markaa wuxuu ka bilaabaya inuu dadkaa mas-uuliyinta ah xidhan ee xorriyaddii laga qaaday ilan dadkii kale o dhan waa iska caadiya waa inuu eegaa dadkii markaa laba qaybood unbaa marka loo yimaadee qaadiga u yimaado ee weliba dadkana ogeysi u idhahdo jeelka ayaan tegayaa ee hala ogaado nin weliba waxay sidaa soo diyaarsado faman qaala xubistu bixaqin qofkii yidhaahda anugu xaq baan ku xidhanahay ee masalan maxkamadii dee ay ku dhacday cadaaladna ku xidhan isaga adaamahu xabsiga wuu ku daa'imin oo wuu kusii jiri dee intay muddadiisu ka dhammaanayso amaa wuxuu idhi xubistu bidulmi dulman baa laygu xidhay buu idhi fa calaa khasmi xuja wuxuu leeyahay hadduu joogo ninkii xidhay waxau leeyahay dee waarkeen markhaati waa inaad xujo la timaadaa haddii uu markhaatiga iyo xujadaa soo oogi waayo kan masjuunka ama maxbuuska ah ayaa loo rumaynaya isagaa la odhan dhaara dabeetana waa la sii dayn fa in kaana haddaba kan khasmigiisa ee haystay ee soo xidhay ayaa khaayima beledkaba uu ka maqayi kataba ilayhi wuu qori markaa ma isagaa loo qori mise qaadi beledkaa beledkaa u joogo qaadigiisaa loo qoraya labadaba way yidhaahdeen aqrabkuna waxay yidhaahdeen waa in loo qoraya ninkaa khasmiga lafdiisa qaarna waxay leeay maya qaadigaa loo qoray oo laodhan ninka noocaasee meeshaada maxalli wilaayatiga jooga soo xaadiri baa laodhan liyaxdura waxaa loogu qoraya liyaxdura si uu soo xaadiro oo meesha u yimaado markaa ixdaarintaasina in isagii la keenaa waxba waajib ma aha waxa weeye in iclaam lagu sameeyo la ogeysiiyo un in laga doonayo xujo markaa isagu ama cid ha soo wakiisho siduu doonaha soo yidhaahdee waxba waajib maa in isaga dabada laga soo kaxeeya waa in la yidhaha xujadaadi la kaalay adinka ku haysatay uma intaa dabadeed markuu ahlu xabsiga eego yanduru fii xaali lawsiya wuxuu eegayaa dadka awsiyada ah ee mas-uulka ka ah dadka ducafadaa masalan agoonta iyo dadka waalan iyo dadka sufahadaah iyo kuwaas ayuu xaaladooda eegayaa markaa kuwa awsiyada ah ee dee ama loo dardaarmay ama masalan dee looba magacaabay maxkamadi u magacowday ee agoommahaa iyo dadkaa waalan iyo dadkaa sufahadaa iyo ka mas-uulka ah kuwaas ayuu xaaladooda gelayaa maxaa yeelay dee waxay dadkani ku tasarufayaan hanti ama mas-uuliyada cid aan ayagu waxeeda dalban karaynin oo aan arrinkeeda ka doodi karaynin ayay mas-uul ka yihiin marka waa in ayaga dee lagu horraysiiyaa haddaba sidee buu u baadhaya faman iddacaa haddaba qofka sheegta wisaayatan wuxuu sheegtay mas-uuliyad loo dardaarmay mas-uuliyad loo dardaarmay ama loo dhiibay masalan inuu ama agoon ka yahay mas-uul ama dad waalan ama caynkaa sa'ala canhaa wuu weydiin siday kugu sugnaatay buu leey yaa kuu dara caddayntii aada wasaayadani kugu sugnaatay keen buu leeyahy wa xaali wa can xaali xaaladiisana wuu weydiin bal ammaanadiisa iyo kufilaanshaha xilkan uu ku filan yahaye siday tahay ayuu iyadana weydiinaya wa tasarufihi bal sida ugu tasarufee waxaan uu ugu shaqeeyo ama ugu maamulo ayuu weydiin haddaba faman wajadow qofka uu helo faasiqan isagoo faasiqa nin mas-uuliyad cid ka hayo haddana faasiqa akhada almaala minhu waa inuu xoolaha laga wareejiya ninka mar hadduu faasiq yahay aan waxba badbaadinaynin waa in xoolihii laga qaadaa loo dhiibaa nin kaloo aamina ugu dhiiba ila isagaa mas-uulka ahay aw daciifan ama ninka mabaa waa nin caadila laakiin waa nin daciifahoo aan awoodi karaynin maamulkii aan ku qumaynin mase maalkaa faraba ama isagaa mid iska daciifa ah cadadahu kaa wuxuu ku xoogayn bimuciinin midu kaalmeeya midu kaalmeeya ayuunbuu isaga kusoo xoojinayaa waayo dee waxa isaga markaa iminka xilka lagaga qaadaa meesha ma taallo faasiqnimo iyo xumaanimo taalle waxa un taalo wixii oon wada qaban karayno markaa cid la qabato waa in lagu xoojiya wayatakidu waxa uu yeelan markaa muzakiyan muzaki ayuu yeelan wayushtaradu waxaa la shardiyaa kownuhu musliman inuu yahay cadlan oo cadila caarifan oo yaqaana bikitaabati maxaadira maxaadir qorideedii wasijillaati wayustaxabu waxaana la suneeyaa fiqhun aqoon dheeraada waa inuu leeyahy wufuuru caqlin caqli buuxo oo dhammaystiran baa la shardiya wa jawdatu khatin khad wanaagi ayaa la shardiya wa mutarjiman waxaa kaluu yeelan mutarjim mid ucu turjuma wa sharduna cadaalatun iyo waxorriyatun iyo wacadadu weeye wal asaxu asaxna waxa weeye jawaazu acmaaq mid indhaliyo inuu bannaan yahay washtiraadu cadadin cadad in la shardiya ayaa asaxa fii ismaaci qaadin qaadi maqashiintii bihi samamun ay dhaga culays ku sugan yahay wayatakidu waxa uu yeelanayaa diratan jeeda litaadiibi wax ku aadbiyo wa sijnan iyo jeel liadaa'i xaqin xaq bixintii iyo gudidii iyo weli tacsiirinba waxau sheekhu yidhi waxa uu samaysanayaa markuu intaasoo dhan dhammeeyo wuxuu samaysanayaa qaadigi musakiyan musaki macnaha mid waxu soo tasgiyeeyo oo dadka u soo baadha oo markhaatiyadiiya waxa u eg ayuu samaysanayaa markaa musakiga hadda jinsi unbaa looga jeeda musakiyiinha inuu yidhaahdo ayaaba ka wanaagsanaan lahayd maxaa yeele mid keliya waxba kuma sinna waxba kuma filo oo markaa ma kaafinayo markaa dee musakigaas iyo kaa uu dadka weydiinaya aqoonta u leh baahi ayaa jirta cidda uu ka jaahil noqdo ee markhaati ah isagii ma raadin karayo cid u raadiso oo u cuskado oo waxaa u soo sugta waa inuu samaystaa oo markaa dee dhowra wa kaatiban wayatakidu kaatiban waxaa kaloo sunna inuu samaysta karraani cid wuxu qortanayana waa inuu samaystaa maxaa yeele baahi ayaa iyana jirto isagii dee wuxuu ku mashquulsan yahay xukunkii iyo wax dhegaysigii iyo dee ijtihaad buu ku mashquulsan yahay qoraal haddii la yidhaha isagii wixiina ha sameeyana way mashquulinaysaa rasuulkuna waxaa la yidhaha dad badan oo wuxuu qoro afartan kaba dhaafi jiray ayaa jiray way sharadu kowni waxaa kaloo la shardiyaa inuu yahay kaa wax qoraya kaatibka raanigaasi muslima waa inuu qof muslima yahay gaal baa wixii qoraya ma banaana cadlan waa inuu yahay qof caadila waa inuu yahay haddii kale lama aaminayo haddaanu caadilahayna wuxuu doona inuu iska qoro ayaa dhacaysa caarifan waa inuu yahay mid yaqaana bikitaabati maxaadira wa sijillaatin markaa maxaadir iyo sijillaat waa laba waa laba qaab qoraal ama waa laba siyood baa loo kala qoraa ama wax yarun bay isku khilaafsayeenoo maxaadirtuna waxa weeye masalan waa qoraalkan dacwadda lagu qorayo iyo labadan ruux waxaan dhex maray kan dacwaddiisa iyo kan jawaabtiisa iyo waxa ay is yidhaahdeen oo dhan ayaa lagu qorayaa iyo masalan markhaatiyad iyo waxaa labada ruuxoodooda iyo dhexdooda maray ayaa lagu qoraya kaa maxaadir baa la yidhaahdaa ama maxdar sijillaadkuna isagu waa diiwaanka ama faylalkan caadiga ah ee markuu judgmentkii ama go-aankii uu dhaco waxa weeye iyaduna waa sijillaadkuna waa kuwa waa go-aanka ka lagu qorayo weeyaan marka waa inay labadaa qoraal jiraan buu leeyaho mid dacwadihii iyo wixii dadka dhex maray lagu qoray iyo mid lagu qoray xukunkii iyo go-aankii lagu kala weynayaala waayo haddii uu masalan xukunka muran ka yimaadiyo waxaa loo cuskaday de waa in hadalladii iyo wixii laislahaa loo noqday markhaatiyadii arrimaha marka waa in labadaas uu qoraalkooda kala yaqaanaa buu leeyahay maxaadirta iyo sijillaadka wa yustaxabu fiqhun waxaa kaloo la shardiyaa oo la suneeyaa buu leeyahay de waa inuu aqoon dheeraad ah u leeyahay fiqhi macani waa faham dheeraada waa inuu leeyahay xagga qoraalka waa inuu qawaaniinta qoraalka iyo axkaamteeda waa inuu yaqaanaa si aanu dee wuxu qaldino marka aan meeshaa khalad uga imanin wufuuru caqlin caqli dheeraada ayaa jirta caqligii takliifiga ahaa ee qofkan dee salaad iyo soomku ku waajibayay waa inuu markaa foojignaan iyo caqli dheeraada waa inuu ka leeyahay si aan loo khiyaamaynoo dee aan loogu sudululixinin hadalka wa jawdatu khatin waa beryaha hore dee gacanta lagu qorayo waa inuu nin khadkiisu wanaagsan yahay uu yahay oo xarakaynayo oo dhibcihii u samaynaya haddii kaleu farshimbiraad qoro dee ka kacun bay noqonoo dacwad labaadun bay gelayo qoraalkii lafdiisu wa mutarjiman wayan yatakida mutarjiman inuu samaysto ayaa wanaagsan nin dee dadkan doodaya luqadooda u turjumaa maxaa yeele waxaa laga yaaba qaadigu inuu luqadoodaba garan waayo oo ciddee ogeysiisa ayaa laga maarmaan haddaba waxaa la yidhi dee luqooyinku waa fara badan yihiinoo ma koobmayaane teebuu ka dhigan qof dee luqo kasta wada yaqaanana dee la heli maayo marka maxaa la yeelayaa in la yidhaahdo luqo kastana laba qofa ka samaysana dee waa sii adag tahay waxaa la yidhi luqooyinka yacanta ugu qaalibsan ee dadka wada kulmin karta taasuunbuu ka samaysanayaa laba wa shardu wa sharduhu kaa shardigiisuna waxa weeye mutarjimka isna cadaalatun waa cadaalad cadaalad baa loo shardiyaa wa xorriyatun xornimo ayaa loo shardiyaa cadaalad baa loo shardiyaayo dee hadduu faasiq yahay dee inta lasoo laaluusho ayuu labadaa qof wax ka kala turjumaya midku doono ku xumayn karaayo mid baanu dacwadihiisii kaan wax u dhiibin dacwadihiisii uciis oo dhan ba uu hubiya wa sharduhu cadaalatu wey wa xorriyatu waa inu xor yahay oo addoonmo geli wa cadadun tiro ayaa la shardiyaa waa inay laba iyo dee wax ka sii badan ay yihiin wala saxu dee masalan hadday zine iyo tahayna haddii xaqu nin iyo laba dumara uu ku sugnaanayay waa iskaga bannaan tahay baa layihi haddii masalan zine oo kale ay tahayna dee waa in afar meelahaasi turjumaan dee la helaa ila afar waa ina meesha yimaada wala saxu jawaazu acmaa tarjamatu acmaa nin indhala isagu turjumaan wuu noqon karaa maxaa yeelay turjumiddu dee waa lafdigan hadalkanuu maqlayo mufasiridiisa weeyaan waxba inuu arka iyo farfiiq inuu ku sameeya midnaba shardi maahae waa inuu waxanuun aqoon u leeyahay yani haddaan dee meeshu buuq ahaynoo aan dee dad badani ka wada hadlayn hadday dad badani ka wada hadlayaan dee labadii wax sheeganay garanayo waxaa laga inu hadalka laba turjumo oo mid kale uu ku dhawaaqay inuu inuu sheegaa dhici karta washtiraadu cadadin wuxuu leeyahay tiro ayaa la shardiyaa fii ismaaci qaadin bihi sima samamu waxaa kaloo la shardiyaa buu leeyahay hadduu qaadigu dhega culus yahay maqashiintiisa dee tiraa loo shardiyaa qaadi masalan marka la maqashiinayo qaadigii baa yar dhaga culus markaa turjumaan maahe e waa nin dee hadalka sii maqashiinay usii warinaya marka wuxuu leeyahy kaa lafdiisu waa inuu dhow noqdaa dee ninkii mutarjimka hana lafdiga ayuu rarayay meeka mutarjimku macnaha ayuu rarayay uu sheegayay oo tire ayaa isaga loo shardinayay dee kan lafdigiisa lafdigiisii qaadayana waa inay dhow noqdaa laba iyo waa inay noqdaa markaa samamkuna dhegala-aan ma waayo mid dhegan inaan qaadimo noqonayn baynu soo tilmaa qaadiga shuruudiisa waxaa ka mid ah inuu mid waxba aqraya yahay markaa samamkan hadda waa yar dhega culays uu yar maqlayana mooyaane markay ka yar fogaadaan iyo hadallada qaarkood baan maqlay markaa dee cid maqashiisa oo meel dhexiis eegtay sida mubaliqa salaad oo kale waa inay jirto